bismillaahi raxmaan raxiim asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal saaxiibayaal meel walbaad joogtaan iyo sida maqalka iyagu idiin soo gaaraya halkan waa redio gaysnaayo muqdisho ay tahay siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba f m ega hartis waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka dhalinyarada oo aad dhegeysataan toddobaadkiiba mar xiliyadan oo kale barnaamijka soo saarihiisa iyo la socodsiintiisa waa anigo cabdifta axmed ah ee saaxiibayaal toddobaadkan kusoo durga la socodka iyo la jaanqaadka barnaamijka dhalinyarada ee redio gaysnaayo
hadan iska dhega tirayno oo aan ka dhiidhiyayni
miya dhibta laga baxaya
toddobaadkiiba mar ayuu barnaamijka ka baxaa raadi ah waxaynu diiradda ku saarnaa islamarkaana aynu ku khaladignaa warbixino markaasi diiradda aynu ku saarno amuuraha dhalinyarada ee deegaanka iyo geyga soomaalida oo idil toddobaadkani barnaamijka intiisa badan waxaynu kaga sheekeyn doonaa dhismaha wadooyinka muhiimka ah ee magaaladan iyo kaalinta ay kaga jiraan dhalinyarada soomaaliyeed iyo midda ay tahay in ay ku biiriyaan inta uu socdo howlahaasi waxaa marti inoogu ah toddobaadkani barnaamijka maxmede cabdiwahaab barow oo dhalinyarada magaalada tani jowhar ka mid ah cumar xasan cusmaan iyo sidoo kale cumar axmed cabdi ayaa barnaamijka nagala qaybgalaya saaxiib yaal dhirtaydaan la shidin dhaca qof kastoo shankeed beer
dalkeena soomaaliya wuxuu wajahayaa dhibaatooyin xooggan oo ah dhanka deegaanka iyo isbeddelka cimilada mid ka mid ah dhibaatooyinka deegaanka ay soomaaliya wajahayso waa jarista dhirta oo dhuxul ahaan loo jaro nolosheenna waxay ku tiirsan tahay deegaanka sidaas darteed waa waajibaadna saaran dhammaanteen inaan dhirta ilaalinno dhirtu waxay kaalin ka qaadataa oksijiinka hagaajinta tayada hawada ilaalinta carrada iyo duurjoogta dhirta waa mustaqbalka carruurteenna
qadarkaasi yar ee adeega bulshada halkaas aan kaga nimaadno magaalada jowhar waxaa ka soconaya dibudhisyo ballaaran oo dib loogu soo celinayo bilicda magaaladan waxaa si weyn loo dayactirayaa wadooyin muhiim u ah gudaha magaaladan arrinkani ayaan ku dul joogsan doonaa marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadba faa'iidada dhalinyarada magaaladan ugu jirta in wadooyinkan ay dhismaan waxaynu eegi doonaa kuwa wada gawaarida si gaar ah mootada bajaajka waxaynu eegi doonaa kuwa ganacsadaha ah iyo kuwa magaalooyinka gaadiidka isugu goosha markaasi wada sida ay uga faa'iideysanayaan dhismaha wadooyinkan waxaan ku horeyn doonaa maxamed deeq cabdiwahaab barow marka hore maxamed waxaa magaalada tani jowhar ka socda dib u dhisyo ballaaran oo lagu sameynayo wadooyinka magaalada haddii ay noqoto xaafadda horseed ee magaalada tani jowhar iyo sidoo kale haddii ay noqoto gudaha xaafadda hantibadaag oo laga dhisaayo ilaa iyo ku dhowaad afar iyo shan wado oo muhiim u ah dadka magaaladan ka hor intaynan gelin mawduucana gaarka ah aragti ahaan dhismooyinka magaalada ka socdo siday kula muuqdaan
bismillaah waa mahadsan tahay wariye adfitaax markaan soo laabteen su-aasha ay weydiisay dhismaha laga bilaabay degmadan iyo nawaaxigeeda waa arrin in muddo la sugaayey xil loo baahnaan ay timid walo ay kasoo daaday caqabado waayahay maxaa is leedahay faa'iide ahaan dadka magaaladan way u noqon doontaa haddii wadooyinkan la dhiso oo la xarig jaro
faa'iido weynaa ku jirto ugu horeyn waxaa meesha ka baxayo xayiraad saaran isu socodka afarta xaafadood khaasatan xilliga roobka uuda oo kale runtii waxaa jira waxyaabaha indhaha laga daboolan karin oo xaqiiqa jirta xilli roobeedka waxaa arkaysaa dhacdooyin aa mataqaanaa ay kalifayso wadaxumada ay sabab u tahay aan sabab kale jirin aan wadaxumo ka ahayn waxaa arkaysaa mararka qaar roob haduuda oo xaafadaha qaar gaari magali karo haweeneyda foosha ah ama ama waayeelka jiran xaafadda waxay tegaya in gaari dameer loogu soo bixiyo sidii laamiga lagu keeno kadib mataqaanaa servicekii u baahnaa ama goobtii caafimaadka ku wajahnaa sidii lagu geeyo marka anagoo taas ka duuleyno in wadda la dhiso sidoo kale haddii lagu dari kara xitaa doodishayaalka xaafadaha kala in xataa naftarkooda la dayactiro oo wadooyin la sameeyo saddex leen kadib doodishka loo sameeyo oo jaay oo baabuur geli karo oo qofka markaas xaajo ka timaado meeshaas ama arrin emergency in loo gurman karo oo gaari tegi karo meeshaas marka waa arrin oo mataqaanaa aada loo sugaayey een faa'iido weynayna leedahay dhanka caafimaadka dhanka ganacsiga isu socodka bulshada een horumarka bilicda yacni kaalin weyn oo waxay ku leedahay isbedelka deegaanka dhan oo mataqaanaa oo dhan walba leh aad waa mahadsan tahay marka aynu mawduucana markaasi kusoo laabano een dhismaha wadooyinka magaalada ka socda ka hor intaynan bilaaban dhalinyarada magaalada ku nool intooda badan waxay ka caawin jireen shaqo yari jirto balse haatan waxaa muuqata in kambaniyadii tusaale ahaan kuwii korontada kuwii biyaha iyo guud ahaanba kuwii internetka bixinayay shirkadihii magaalada in ay shaqo ay wadagaleen oo haday noqoto leemihii in la bedelo biyihii leenka la bedelo intaban waxaa ka shaqeeya dhalinyaro dhismaha laamigana dhalinyara markaas ka shaqeyso maxaa faa'iide ah ama waan is leenahay dhalinyarada een dhismaha wadooyinkani ee ka socda magaalada faa'iide ahaan dhalinyarada maxaa ugu jiro isleena
waa mahadsan tahay een faa'iido weynaa ku jirto een arrinka dhismaha een wadooyinkan magaalada jowhar sababtaa cidda ka shaqeynaysa waa dhalinyaro howlwadeenadeeda waa dhalinyaro een shaqada dhowr nooc ay u kala baxdaa een kuwa farsamada gacanta iyo kuwa mataqaanaa een teknolojiyadda intaba waxa ka shaqeynaya waa dhalinyaro boqolkiiba sagaashan iyo shan waxaa ka faa'iidaystay een run ahaantii dhalinyaro aanay ka faa'idi doono sababtoo ah een, maanta hadda een, wadadan subaxdii waxaa ka shaqeyso dad tiradooda aada u badan taha horta waxaa aa be- munaasabadan uga faa'iideysanayo een, shirkadahan een, ka shaqeeya jowhar aa ku ammaanaya jiro inta ugu badan dhalinyarada ka shaqeyso waa dhalinyarada deegaanka shaqaale banaanka u yimid ma jiro taasna faa'iido weyn waaye marka een, haddaan soo noqdo mawduucan ee, wada dhiska een, magaaladan jowhar waxa waaye faa'iidada ugu badan hadda waxaa ku qaba dhalinyarada ku dhalata magaalada xag dhaqaalaha hadii la dhaho xag farsamo hadii la dhaho fursado badanaa kasoo baxa meeshaas oo mataqaana ay ka maareyn karaan nolol maalmoodkooda marka faa'iidada ugu badan dhalinyarada waxa waaye een, waxay ka heli karaan een, mashruucan dhisida een, afarta xaafad waayahay howlaha hadda socda waxay marayaan diyaarintii iyo dhulqodistii iyo in baaritaan lagu sameeyo wadada nooc loo dhisi lahaa haddii uu bilaawdo in jay la daadiyo oo uu markaasi wadada een heer wanaagsan ay gaarto ma laga yaabaa tirada hadda ka faa'iidayst tiro ka badan inay ka faa'iidaystaan haa way dhici leano een, hadda waxaa socda een, burburinta iyo mataqaana gogol xaaridda wadada waxa shaqeynaya waa mashiino een, inta badan howsha waxa qabanaya waa mashiino laakiin markay shaqada ay sal dhigato oo fidintii laamiga la bilaabo shaqaalaha hadda inta shaqeynaysa in ka badan ay maataa macquule taas midaasna waa faa'iido kale oo weyn dhaqaale abuur waaye dhalinyarada shaqa la-aanta naftirkooda waxa waaye in inta kooban ee shaqadaas ay socoto waxay noqonaysaa in fursad shaqo oo soo korodha marka maadaama hadda shaqada ay tahay mid oo mataqaanaa een, bilow ah laakiin markay shaqada booskii la rabay gaarto waxay noqonaysaa shaqaalaha mid saddex ujibaar u noqonaa marka waa fursad kale waayahay een, ah, maadaama aynu ka hadlayno fursadda dhalinyarada ay ku leeyihiin shirkadaha magaalada ka shaqeeya ee korontada biyaha iyo midda wadada dhistabo mis leedahay talo oo waxaa jirta haddii aad jeedisid oo ay dhalinyarada ku faa'iidi doonaan shirkadahaasi aad usoo jeedin lahayd?
Een, waa jirtaa talo dhalinyarada ay kaga faa'iidaha oo soo jeedin lahaa sida shirkada biyaha oo kale een, waa- waan soo dhaweynaya horta dhaliil hadda aan u haayo ma jirto laakiin waan bogaadinaa ama waan dhiirigelinaa waxaan leeyahay dadaalkan in laba jibaaraan hadda sida een, baranjiyo kale celal kale intay qodaysaa jiro naftirkooda celashaas wax soo kordha oo noqonaysaa un shaqaalan waa u baahan doonaan kule ayagana banaanka ma keenaan oo gudaha deegaanka kale ka qaataan marka shirkadaha kale sidoo kale korontadoo kale een, waxaa xusid mudan sidoo kale magaaladan jowhar sbaceka ama baaxadii shalay ku fadhisay ama shan sano kahor lix sano kahor maanta kuma fadhiso magaaladan waa magaalada waxay noqotay baaxad weyn een, korontadeeda ay mataqaana magaala ka ergeraatay xitaa ceelkii biyaha ay kacaweysay inuu kaafu waayo ceel labaad loo qaday gaartay mar taas waxay kutusinaysaa in magaalada ay siifidayso oo sbaceka shalay ku fadhis maayana mid ka weyn ay ku fadhiso marka kullama ay magaalada weynaato ganacsigana wuu balaaranaa shaqooyinka fursadahana way balaaranayaan marka taas waxaan leeyahay shirkadahan eh, waxaan ku dhiirigelinayaa haddayba dhacayso inay shaqaale ay qaataan Een, dhaliil kale uma hayo laakiin waxaan leeyahay dhalinyarada deegaanka joogta wax bartay kuwa xoogsatada ah in lagu faa'iideeyo bedel maaha oo qof kale magaalo kale ay keeni lahaa aad u mahadsan yahay maxamed deekh ayuu kaasi ahaa cumar xasan cusmaan oo ka mid ah dhalinyarada magaaladan ayaa asla dhankiisa aynu weydiin doonaa su-aalada faa'iidooyinka dhalinyarada ay u leedahay in la dhiso wadooyinka waxaa ka mid tahay dhalinyarada magaalada jowhar magaalada waxaa ka socda dib u dhiska wadooyinka oo si weyn markaas loo dayactirayo kaalintee is leedahay dhalinyarada way ka qaadan karaan dib u dhiska socda su-aashaad i weydiisaneed waa su-aal in badan aan sugaa in lii weydiiyo ma- laakiinse maanta nasiib u yeeshay soo kaalinta ugu weyn oo ay ka qayb qaadan karaan dhalinyarta lama soo koobi karo soo dal walboo dhisan ma dhiso qof oday ama waayil ah laakiin waxaa dhiso dhalinyarada marka maanta hadday dhalinyarada isgarab qabsadaan waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol inay ku guuleysanayaan wadooyinka sidoo waxay samayn karaan ayaga inay contribution sameeyaan even haddii contribution ay sameynaan xataa hadday isku maskax darsadaan oo kale waxay samayn karaan wax aan la soo koobi karan so waxay wada- waxay- wax- wadooyinku waxay ku dhisi karaan xataa khibradda ay leeyihiin oo kale so way samayn karaan inay dalbadaan agabkii iyo wixii lagu sameyn lahay waddada lagu howlgal lahay inay dalbadaan so si free ah ayaan anaga xoogeena ugu baxsanaynaa wadooyinka inaan dhisno so waa wadooyinkeena waa dhihi karaan so marka waxaan aaminsanahay maanta haddii dhalinyarada soomaaliyeed isgarab qabsadaan oo ay fikirkooda iyo aqligooda iyo aqoontooda iyo cilmigooda isku beersadaan waxaan aaminsanayaa wadooyinka lix ma ahe xataa inay dhisi karaan wadalkoo idil meel walbo loogu baahan yahay in wax laga dhiso midda hadda ka socota magaalada dhalinyarada ma ku jiraan oo howlahaas qayb ma ka yihin
wallaahi dhalinyarada some of them haa way ka mid yihiin so wax hadda dhisu ahaayo waxaan ugu jeedaa dhalinyarada inay yihiin sababtoo ah eh, wadada sideeda waxay u baahan tahay in la sameeyo xoog so qof weyna ma- maari uma haayo laakiinse qof dhalinyaro ah even haddaa lacag lagu siinayo xataa wax wadada maanta dhisu ahaayo ma arkaayo waa dhalinyarada waana mahadsan yihiin
barwaaqo dhigteena wacan inaan dhallinyaro tacbano si aan dhaqso dhaqso isugu filnaano beerka ku dhiira dhaqaalaha dhaqaalaha dhaqaalaha huule
cumar axmed cabdi oo ka mid ah dhalinyarada magaalada jowhar ku nool waxaynu weydiinay ka dhalinyaro ahaan wadada la dhisaayo kaalinteed ku leedihiin magaalo cumar axmed cabdi oo ku dhashtay degmada juhar dhallinyarada waxqabadkooda
cumar waxaa noo warbixisaa kaalinta ay ka qaadan karaan dhalinyarada dhismaha wadooyinka iyo howlaha socda
dhallinyarada haddii ay midoobaan oo si sax u midoobaan oo ayna isfahmaan waxaa la yaabaa wax wadooyinka inay dhisaan waxyaalaha oo macnaa wadooyinka oo dhibaatada ka keena karo ay ka toosi karaan haddana oo macnaa haddana mana bulsho ahaan oo isku fahmaan oo wax dhaqan isku fahmaan waxaa la yaabaa wax kasto oo dalkeena oo dhibaato u keenayo in ay ka hortagaan ama ay ka difaacaan waayahay haddii ay dhalinyarada midoobaan oo ay ururo samaystaan een, ganacsiga iyo horumarka magaalada isbedel ma ku imaan karaa isbedel weyn aa ku imaana hadday ayaga madoobaan laakiin haddii ay madoobaan waayaan inaa oo isbedel oo ku imaana ma maleynayay laakiin waxay jecel yihiin adaa lagu dheerigeliyo in ay waxqabad ay sameeyaan dhismaha wadooyinka hadda socdo oo la dhisaayo oo kale dhalinyarada maxaa faa'iido ugu jiro sida kuwa gawaarida wada kuwa mooto bajaajka kuwa ganacsiga ardada dhalinyarada maxaa faa'iido ay ku- ay ku ay ku qabaan in wadooyinka la dhiso dhallinyarada wax faa'iido ay ku qabaan in ay wadooyinka la dhiso in ay meelaha ay rabaan si oo dabiici oo tagaan si fudud maxaa yeelay dhulka ma ay macnaha hadday wadooyinka ay dhisneen meesha la rabo waqtiyada ma gaari kartid sidaas aaweed haddii dhulka oo loo dhiso dhallinyarada heerkii ay rabaan way gaarayaan meesha ay rabaan si dhaqsi ay u gaarayaan iyo waxyaalaha gaadiidka ay wadaan si oo wada oo nadiif ay u marto wax qayb weyn ay ka qaadanayaan mootobajaadka dadka ay wado maxaa yeelay dad oo waxaa jiro cuduriyaan oo meel si degdeg inaa lagu yeerabo wadada si nadiif si ay manaa loo dhiso way ku meeri karaan laakiin hadday wadada ay jajabsan tahay qofkaas si nadiif malugee malugey kara qofka waayeelkan jujugta waa dhibaya laakiin intii wadada nadiif laga dhigo si fasix ayuu ku tayaa dhalinyarada magaalada jowhar maxaa ugu baaqi lahay dhallinyarada oo magaalada joogaan bulsho ahaan waxaa u baaqiya in ay macnaa sababtoo ah maxaa yeelay meel ay fadhiyaan hadday ay oo macnaa oo ay oy midoobaan shaqadoodu ay toosi si wada jir gacmana si wada jir ay wax ku qabtaan sidaas aaweed inay wax qabtaan way jecel yihiin laakiin dhiirgelin ay u baahan yihiin sax oo ay ka qayb qaadan karaan iyo caawinta bulshada oo ay ka qayb qaadan karaan waxaa ka mid ah in ay wadooyinka ka qayb qaataan in ay oo dadka oo macnaa oo xanuunsan oo kale ay wacyigeliyaan sababtoo cudurada faaf inay wacyigeliyaan meelaha oo dhibaatada ka jirta inay dhaan meelahaas dhibaataa ka jirto inay wadada si sax ay dadka oo macnaa oo curyaanka u maraan ay ku wacyigeliyaan wadada wana xuntaa waan liin lisa rabaa waa ina waxaas ay sameeyaan dhalinyarada waayahay markaan marka waxaan joognaa waddadii aa dhisantay markaan fiirino hawshii asoo gabagabowday magaaladii waxay heshay waddo laami ah oo nadiif ah oo ay gabaaridii iyo wax dhan isticmaali karaan midda ah in marka dayactirka lagu jiro ay shaqadii dhalinyarada ka faa'iidaysteen bal dhinaca kale haddaan fiirino waddadii way dhisantay hawshii way wada qabsantay maxaa faa'iido ah oo dhalinyarada ugu jira
waxa ugu horeeya faa'iidaya kuwa bajaajka wado sababtee maanta waxaa arkaya bajaajo badan oo ku dhahay markaa tiraahdo meel aad u cayan tahay tiraa meel hebel igeeyo kulee nio meeshaas wadadeeda raf waaye wuu ka dhigraaracaa inuu aadataa ma rabo laakiin beri markii laami la saaro waxaa laga yaabaa saddex mar inuu ka galo halka marba markuu aada ku geeyo adan qof kale xagga uu kasoo qaado oo qof kale uu sii qaado ma dhibsanayo mana ka caajisaa marka waxyaabaha ay soo oo oo mataqaanaa ah, oo laga faa'iidaya ka mid tahay waddo markii la helo waxaa la helaya isu socod isu socodkan waxaa ka dhasha dhaqaale qofka intuu gudbaayo qofka intuu gudbaayo qofka aan gudbaayo marka dhaqaale ayaa meeshaas dhaqaale tarana ka imaana dhaqaale wuu tarmaa laakiin waddada markay xiran tahay ama raf ay tahay xuglina meeshaas ma aadi kari marka bulshadana waxa waaye waxay u tahay in- in horumaray u tahay gaadiidleydana way ka faa'iidaysaa waayahay ugu dambeyn isla waxaan joognaa waddadii oo dhisan oo aada loo qurxiyey soolaradii leh magaaladana ka shaqeysa magaalooyinka ay caasimadda muqdisho ka mid tahay marka waddooyinka la dhiso waxaa loo sameeyaa dad gaar ah oo ku howlan sidii ay waddooyinkaasi ay markaasi ugu sameyn lahaayeen tusaale ahaan nadaafad waxaa loo qaataa gabdho iyo wiilal oo dhalinyaro isu jira soolaradeeda shaqaalo oo kambaniya la wada ah, la wa- la wareego kambaniyadaasna waxaa markaas ay sameeyaan waxay sa- ay shaqaaleeyaan dhalinyaro marka ma la dhihi karaa haddiiba hooshii soo gabagabooday uu laamigii dhismay shaqooyin cusub oo nadaafadii dayactirkii waddada ka warqabkeedii iyo nalalkeedii iyo howl kasta in dhalinyaro loo qaataa la yaaba
waa saa sheegta waa ilan waddan layska dhiso layska daayo waa burbura ugu jiro Een, waxay u baahan tahay waddada mar walba la dayactiro laga warqabo een, leerar la geliyo nadaafad ama isbuucla ha noqoto ama ama bishii laba mar ha noqoto dad mataqaana loo xil saaro nadaafadeeda ku shaqal afarta xaafadood oo nadaafadeeda ku shaqal in lasoo oo loo xil saaro fursad kaleento oo meesha ka dhalinaysa waayo dad shaqo ka welayaan okay sidoo kale in leerar la geliyo oo maxaan ku irahda xitaa waxaa la rabaa meelaha oo farsmagaalka oo kale iyo een, darjino yaro oo ubax lagu abuuro kale in laga sameeyo bilacday ka mid tahay marka shaqooyin badanaa ka dhalanaya meeshaas marka waa dhalinyarada kor iyo hoosba waxaa waaye fa- mar walba faa'iiday qabaan waddada hadii la dhiso mar walba waxaa ka fiirin dhanka positive-ka ah ka fiirine faa'iidooyin badanaa ka imaanaya ugu dambeyn waxaa ugu baaqile dhalinyarada si ay horumarkaas iyo dhismaha waddooyinkaas ay uga qayb qaataan
waxaan leeyahay dhalinyarada ku nool jawhar inay ka qaad qaataan horta horumarka hadday noqoleed qaab faliwentary iska xoqos xataa hadday noqoto ilan magaca adoo ku haraa ee waxqabadkan adoo ku haraa ilan magaaladii adaa ku dhashay adaa joogo waalidkaagaa joogo uwadaad ku dhashay ciddu magaalada u hareysa adoo ah marka qofka dhalinyarada reer joorka waxaan leeyahay horumarka ka qayb qaado qaab walba qaabkaad aad mataqaana ugu- u horumarin karto ha noqoto xag dhaqaale ama jeebkaaga ama codkaaga ama xoogaaga ama fikirkaaga xataa inaad ka qayb qaadato aan ku wacyigelin lahaa insha allah magaaladana qurux badan aan rajeynaa oo booskeeda hor waxaa ugu baaqile dhalinyarada iyo ururada bulshada ee dhalinyarada ah ee magaalada ka dhisan walaahi waxaan ugu baaqan lahaa ani ahaan soo maadaama maanta ay fursad ay ka jirto lagu dhisaayo waddooyinka oo ay jiraan dad qa- ku kharash garaynaya waddadii in la dhiso inay xoogoodii meeshaas ay geeyaan iyo aqligoodii soo si loo dhiso waddooyinka oo idil laakiin se hadda hadda lagu fiirsado keliya dadka hadda dhisaayo oo keliya waxaa laga yaabaa waddooyin kooban inay dhisaan oo magaalada wada dhisi waayaan laakiin se haddaa garab ku siin waxaa laga yaabaa inay waddooyinkaas ma ahe ilaa xaafada inay waddooyin geliyaan marka waxaan leeyahay dhalinyarada inay ka qayb qaataan howshaas maanta lagu wado eh, jowhar ama wadooyinka laga dhisayo magaalada jowhar waayahay een, bilicda magaalada way qurux badnaan doontaa dhalinyarada fursad shaqo abuur muu noqon kartaa sida kuwa mootada iyo isbedel ma dareemi doonaa haa way dareemi doonaan sababta ah kullama waddada la toosiyo oo kullama ay bataan ilaah laga helayo shaqada soo maanta sidaan aaminsannahay dalkeena waxaan dhahnaa shaqla-aanaa ka jirto waxaan ugu wacan wadooyinka burbursan soo shaqla-aan kama jirto laakiinse waxaa meesha ka jiro isku aqli iyo maxaa lahay contribution dara meesha ka jiro aqli dara meesha ka jirto soo kheyraadka dalkeena si qaldan u isticmaalu haynaa marka maanta haddii wadooyinka la toosiyo ilooyin far badanaa laga helaa soo waxaa soo baxaaya ii sheeg maxaa la wadooyinka iyo dadaal u xil saaraa oo ay na- dad nadiifiyaal ah so dadkaas nadiifinaayo waa dad oo maanta shaqo haysanan waa laakiin bir waxay helayaan oo dhalinyaro ah laakiin bir waxay helayaan shaqo waxaan ugu wacan shaqadaas inay helaan wado- wadadii ugu wacan sidoo kale dadka mootool- mo- eh, bajaatliyaalka ah so maanta waxaa arkaya qof mootoola ah ama darowal ah oo dhahayna ana darowalnimadan waa iga hor timid ma bararowiba dhawar xanuun iyo waxaasay igu diloosaa sababta ugu weyn waxaa wadadoo burbursan soomana roob marka roobda oo kale bijaaj markaasoo fuushi sidoo kale bijaajka waxaa arkaysaa inay kaliya liboonayso so mar ilaa qofka soo fuula darowal iska dhaaf qofka fuula naftarkiisa wuxuu leeyahay goormaa si gudoomi rabtaa bijaajkan goormuu gudoomi rabaa markaasna waa walwal iyo walbeheer oo qofkuna ku nacaa darowalnimadii iyo qofka inoo soo raaco gaadiidka dadka qaada marka waxaan leeyahay wadooyinka la dhiso waxay ka qayb qaataan in la helo ilo dhaqaale iyo ku qanacsanaan shaqada laga shaqeynayo naftarkeeda haa wuu isbedeli karaa haddaa wadada laga shaqeeyo ganacsiga waxaa sal iyo asal u ah in wada la helo haddaa wada la haddaa wada la waayo oo fiican ganacsi ma jiraa micnaheedu waa
shalay taaf wixii dhacay hadduu dhismo rabaad dalkeenu ku dhiirada dhalinyaroy dhabaha nolosha nabada siyaan siyaan siyaan dhigeennu gaar dhalinyaroy
guud ahaan barnaamijka dhalinyarada toddobaadkan anigoo cabdifataax axmed ayaa soo saaray anaa idin la socodsiinaya ilaa iyo toddobaadka xiga isma dhaafin asalaamu alaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu